bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kalaaday uban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaan hoodeedii kalenahay khiyaartana dhegaysataa caawa waa habeen khamiis ah jimco ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo shir ka yeeshee qorshaha bixitaanka ciidanka admis ay isaga baxayaan gudaha dalka waxaan idila wadaagi doonaa shirkii golaha wasiirada soomaaliya iyo waxyaabihii ka soo baxay maclumaajyada kale aad caawa ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono sheekh cali wajiis oo ka mid a culimaauddiinka soomaaliyeed oo si adag kaga falceliyey hadal ka soo yeeray xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wareysi sheikha uu siiye dalsan ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa maclumaajyada kale waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallo ee ka dhana al-shabaab oo ka qabsoomay ama ee ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dalka howlgalladaas iyo halkaay sida gaarka kaga dhaceen iyo wasaaradda difaaca ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay ayaanu caawa barnaamijkeenna ku soo qaadi doonaa isla mid ah waxbaan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono xaaladda degmada cabudwaaq ee gobolka galguduud ee soomaaliya oo dhowaan maleeshiya beeleedyo walaala ay ku dirireen maamulka galmudug oo awaamiir arrintaasi ka soo saaray warar hiili ah ayaanu idinkaga heenaa qodobadaasi wixii nagu soo kordho intaynu barnaamijkeena ku guda jirna ayaa dhegeysan doontaan anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ayaa caawa barnaamijka idiin soo saara halkan idinkala socodsiinayo waa farsamadii cabdiwaab cabdulqaadir xasan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ismaqal wanaagsan ayaanu idi leenahay meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan migaarsis fm kaasoo inaga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fm ku gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada si weyn ugu baahay doodo ay isdhaafsanayeen xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo sheekh calwajiis oo ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed doodahaasi ayaa la xidhiiray qorshaha ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo faagayso qubuuraha iskool bunusiya halkaas oo wasaaradda difaaca ee soomaaliya ay sheegtay in uu yahay dhul dowladeed islamarkaasina dowladda leedahay lagana saarayo dadka qubuurahaasi kuwaasna muddo dhowr sana ah xildhibaanka oo arrintaasi ka falcelinayay ayaa eedo u jeediyey sheekha intaasi kadib sheekha ayaa isaguna u jawaabay wareysi dalsan uu siiyey ayuu kaga waramay qorshaha lagu faagayo qabuurahaas waxa ay culammada soomaaliyeed ay kala socdaan iyo hadalka eedda ah ee kaga timaaday xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsamiy waxa uu kaga jawaabayo waryahayaga cabdifataax muumin ilka case ayuu goorsii horeysa u waramay
waa jira ha talooyinan siiyey jawaab kale maahayn maba raba aniga ina cabdiraxmaan la tirsado ayaama ku bilaabay marka xoogo talooyin asaga wax u tiraaya ayaan siiyey oo ninku nin agtiyada qiimo kale waaye asaga aan kula talinayo
waaya qoraalka marka bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa in badan waxaa laga yaabaa ama ku daawanaysa inaysan arkin bal qoraalka iyo qaabka iyo talooyinka aa siisay xildhibaanku muxuu ahaa
marka hore walaa dalta waa idin salaamayaa cabdiraxmaan cabdishakuurna waa nin walaalkay oo aniga wax xumaana uma qabo xildhibaanka Eh, hase yeeshee si qaldan ayuu wuxuu uga turjumay Eh, xogtii aan ka bixiyey waraysigii waraysyadii aan ka bixiyey tiibiyaasha eh, maalmihii lasoo dhaafay ee ku saabsanaa eh, arrintan dadkan eh, meeshan eh, maaragtay iskuol boluusiya sida qaldan loogu aasay oo bacaadkaas la isaga riday duruufo amni oo jira awgood oo aan eh, culamo ahaan isla garannay annagoo culamo ah in dadkaas eh, amwaadda ah oo sida karaamo darrada meesha ugu jira oo eladooda aysan meel ku sheegin oo aan qubuur rasmi oo waqafoo loogu talagalay in la geliyo weliba aan la gelin in laga saaro si loo xurmeeyo meydkaas sharafkiisa oo la geeyo qubuuraha rasmigaa la geeyo oo dowladdu u astaysay ama shacabku ay waqfeen sida qubuuraha caalamada kuwa barakaad kuwa ee waxaa racda dowladda hoose hadda ka diyaarisay kuwa lamida sidoo kale dhulkaas dhul- dhul dowladeed waa dowladdu ay ka faa'iidaysato oo wixii mashaariicda oo ciidanka ee qaranka loogu talagal lagu fuliyo sida sharcigu yahay sidaas waaye arrimahaasaan anagu bayadhaaminay waxaa kaloon soo qaadnay alla u naxariistee eh, xil- eh, gudoomiye cabdiraxmaan yariisow oo aad u qoyan badan ahaa oo hadda ka hor mar dowladdan dowladda ka horeysay ay soo qaaday in dhulkaas eh, dad ganacsataa ay maalgashi iyo waxaas ay ku samaystaan eh, arrin saasa kolley dee isaga markii uun eh, taladaas eh, loo sheegay maadaama gobolka uu xukumo ama eh, ay- ay dad uun ula muuqatay mas-uuliyiina in uu nala soo wadaagay uu yidhi eh, culummay arrintaas bal ka warrama meeshan qubuuraa ku taal inagu culamo badan baan ahayn aniga sheekh bashiir axmed salaad sheekh somow sheekh maxamed cabdilbaari sheekh yusuf cali cayinte eh, sh- doctor eh, doctor maxamed xaaji oo hadda xildhibaan qaran ah iyo culamo kaloon kor uga sii yeeranay oo waaweyn oo sheekh cabdullaahi manhaaj iyo sheekh cabdullaahi guudi ay ka mid yihiin marka arrintii markaan masale ahaan baarnay eh, waxaa noo soo baxday eh, dhulku dan guud waaye wax dan guudaha looga shaqayn karaa qubuurtan lagu bixi karaa laakiin eh, dad ganacsata iyo hoteelo iyo maaragtay meelo oo dad martiya la dejiye iyo waxaas iyo waxaas inaan eh, qubuur lagu faagi karin maxaa yeele qubuurtu ayada ayaa kusoo hormartay dan gaara dan gaara looma baabi'iyo eh, hoy ay u taha dad aakhiro aaday marka dad adduunye in hoy looga dhigo oo dana gaar ay ku fushadaan oo ganacsadaan xaaraan waaye arrintaasaan ugu jawaabnay guddoomiyuhuna waa naga qaatay khayr allah siinin ahlu khayr oo ah ahludiin ah Eh, waan ku ammaanaynaa waan ugu ducaynaynaa jannadii firdowsana allaha geeyo arrintaas annagu waxaan soo qaadnay inaan ku ammaano ninkaas odaga ah eh, sida uu eh, talada u weydiistay culummada marka isaguna eh, cabdiraxmaan si qaldan uu usoo dhigay baraha bulshada wuxuu ka dhigay in maaragtay laaflagaadeynayo guddoomiyihii in meel looga dhacay in lagu kaambeyn garaynayo in eh, dadkii noolay iyo dadkii dhintaba eh, de- isagoo markaa dowladdiina ku duraayo annagana ku duraayo iyo waxaan loo baahan inuu galay marka de aniga walaalkay waaye anagu eh, ma naqaano aflagaado iyo dad culamaaan nahay laakiin talooyin aan siiyey dhowr ah talooyinka aan siiyey eh, waxaan horta caddeeyey marka hore in eh, walaalkan gudoomiye cabdiraxmaan eh, alla u naxariiste eh, haba yaraatee wax xumaana uusan samaynin Eh, masale diinowna weydiiyey arrin eh, lasoo qaaday oo dowladda ay soo qaaday uu yidhi ka warrama markaan taladii siinana waa waa- arrintii waa la joojiyey marka waxa meesha uu la aaday inaysan jirin eh, ninkaas alloo naxariistee guddoomiye ahayna oo weliba aan anagu tuhumsannahay in sida uu ku baxay xataa mu'aamalo lagu dilay oo xataa aan si saxa aan kiiskiisa loo baarin Eh, raxmatullaahi calayhina mowqif fiican ayay culummadu u haysaa waanu ducaynayaan mowqif fiican una qaatay laakiin sida cabdiraxmaan u dhigay si qaldanay eeday Eh, daduu rabay inuu ku dhaleeceeyo iyo annaga oo uu dowladdaas eh, maaragtay go-aankeeda aan taageernay dhulkaas in la baneeyo oo rabay inuu nooga faa'iidaysto oo si xun noogu oo u soo qaaday aniga wax shaksi oo hadda iga dhibaysa male laakiin mashruucan socda ayuu rabay inuu ku eh, eh, maaragtay sida dee lagu yaqiina uga hor yimaado maadaama mucaaradu iska yahay taasaan bay dhaaminay Eh, ma garatay waa gartay sheekh cali dabcan eedeynta uu cabdiraxmaan si gaara uu kugu jeediyey een, waxaa uu waxaa ka mid ah ee laba ayuu ku sheegay in ay sheekhu uu mowdka uu ka galow yiri marka eedahaas uu kuu jeediyey iyo qoraaladiis markaad akhrisay maxaa kuu muuqda ama kaala soo baxay والله آه، هذا عبد الرحمن هو سياسي سياسي wana sidiisa waxaa lagu yaqaanaa doosan eh, shareecada islaamka iyo qiyamta ilaalinayn inuu wax uu arkaba iska luga saarto oo waxuu raba uu isaga kaambingareeyo wax uu raba uu dhibac ku raadsado waa nasiib darro Eh, annaga wax eed oo shaksi oon galna ma jirto marka horta aniga keliga ma ahayn, culamo badanaa meeshaas tagtay culamadii ka hadashay oo la weydiiyey xataa meesha aan tegin oo telefoonka lagu weydiiyey waxaa kamid ahaa maxamed eh, cabdullahi cariif oo hadda la ogyahay inuusan xataa dowlad iyo siyaasad iyo ku jirin intaan ku jawaabna ayuuna ku jawaabay sheekh bashiir ah xala t v-ga tegay oo si cajaa'ib looga hadlay culimmadana aan ka hadashay marka horta cabdiraxmaan waxa uusan isagu shaqo ku lahayn oo oo hadda nin eh, diin lagu yaqaan eh, waxbaa soo martay laakiin hadda nin siyaasad uga go-ay buu ahaayuu iska eh, yacni iska calsaarinayaa marka annaga haba yaraatee wax nagu saabsan eh, maaragtay eh, shaksi ah maba jirinba annaga ma- amwaadaas waa u nasiixaynay dadkii ehelkooda ahay ayaan eh, ilaahay idinkiisa ajiraan ku heli doonaahe waxaan u sheegnay inay ehelkooda meeshaas oo wasiibada ah oo bacaadku duugay oo wax xataa raad aan looga jeedin meydkaas inay ka saaraan ay qubuurta muslimiinta geeyaan sida shareecadu ay farayso maxaa yeele dhulka looma ogola meydka in dhul ama loo waqfo dowladdu u waqaftay ama dad u waqfeen in la dejiyo oo lagu aaso ama dhul uu leeyahay lagu aaso maahane dhul milkiyadeeda cid kale ay leedahay ama dowlad ha yeelato ama shaqsa yeesha in lagu aaso booli waayba waa mawd booli ku aasan waayo xataa culimmadu waxay diidaan guriga shufcada lagu qaatay oo gurigaaga guriga ku dhegan ninka iskale haddii waa ii iib uu yidhaahdo adiga inuu kaa gadaa ayaa shareecadu faraysaa shufca haddaad awoodi karto inaad gadatid xataa guriga saas kugu soo galay ayaa mid laguma aasi karo maxaa yeelay nooc waxaa ku jira bareshara ayaa lagu gaday oo shareecadu ay u ogolaatay qofkan qofka diriskiisa derbiga la wadaaga inay khasabta asaga in laga gado maaragtay ee- ee ee guriga laga gado ama dhulka laga gado ku dhegan marka halkaas xataa laguma aasi karaa la yidhi si loo ilaaliyo meydka xurmadiisa marka in marka meel aan sharciyaysayn meydkii laysaga rido ee dadkii ay inta ka tagaan ay bacaadkaas uu duugo arrintaas diin ahaana sax ma ahan ee, in ee, laga qaado meydka ayay nasiixa u tahay dadkii ehelka u hayay ay nasiixa u tahay annaguna diintii waan ka tarjumaynaa oo alxamdulilahi culamo badan aan arrintaas ka dooday wax hadda hal iyo laba iyo saddex looga hadla maa culamo badan aan ka hadashay kutubtayna ku qoran tahay meydka waxaa loo bixiyaa marna dantiisa marna danta ummaddaa loo bixiyaa oo waxuusan lahayn waa laga saaraa sida hadda midaan iskul bulisay oo kaleeto dhulkaas dhul loo waqfay meydka ma ahan dhul uu isagu leeyahayna ma ahan dadka lagu aasay waa dhulun la iskaga riday asmuga cabdiraxmaan si qaldan ayuu uga hadlay Eh, anuu marka talooyinka aan siiyey hadda aad eh, ii ogolaato inaan eh, wax ka taataabtaan rabaa marka hore inuu wax uusan eh, aqoon u lahayn eh, xogtoodana uusan hayn inuusan eh, gelin oo eh, cabdiraxmaan walaalkeen cabdiraxmaan eh, annaga culimo ahaan talowna weydiiyey marka uu arrintaas ku dhaqaaqayay markaan la talina taladii waa qaatay cabdiraxmaan waxaa dhaaftay inuu marka uu eh, kenya badda u saxiixayo wasiirka qorsheynta ah iyo iskaashiga caalamiga ah Eh, runtii waan jeclaa ani markaa sacuudigan joogay markaan akhriyay warqadiisi waxaan lahaa ninkan wax la taliya ma waaye inuu dadka culummada iyo dadka eh, ahlu ra'yiga iyo xataa siyaasiyiinta qaanuunka ta- taqaan qaanuuninta inuu la tashado u yidhaha war waxaan intaan saxiin maxaa kasoo bixi kara waan ognaha meesha uu geeyey eh, madaxweyne xasan sheekhaa markii dowladdii dowladda cabdiraxmaan wasiirka ay ka dambeysa uu madaxweyne ka noqday aa ci- waddaas soo badbaadiyey oo maxkamadda caalamiga geeyey laakiin cabdiraxmaan gudub ku riday meel fogow geeyey Eh, waxaa kaloo kula celiyey maadaama siyaasadda uu intaasoo jeer uu ku fashilmay oo inuu dowladaha eh, dalkan dib u dhiso ku jiraa dowlad dhisaa lagu jiraa dowladaha uu la shaqeeyo oo ab- cabqariyada iyo aqoonta uu isagu hadda isu haysto inuu leeyahay inuu dowladaha geliyo ee uusan maalin walba dowladaha isku taagin oo- oo mucaaradadan joogtada ah oo madhaliiska waxba kasoo baxayn oo cadkaana ama kucina ama kuciideeya uun ku dhisan inuu iska dhaafo waa nin walaalkeena oo nin mustaqbal dalkan wax un gashada uu noqdo tan labaad concernka aad u darana uu ka qabo eh, xeeradan weyn oo hadda turkigu ay noogu dhisi doonaan ciidankeena badda oo heshiiskii marka kolley annagu hadda tuumo gaara tuumi mayno eh, walaalkan cabdiraxmaan laakiin eh, waxaan eh, guud ahaan ugu yeeraynaa inuu dalka dowlad dhiskiisa uu ka qayb qaato oo uu noqdo nin maaragtay eh, eh, mar walba horuu socdo oo guulaha waaweyn oo maanta dowladdan ku tallaabsanayso ay taas lafteeda ka mid tahay ciidanka badda in lagu dhiso dhulkiisa inuu asaga uu taageero mucaaradadan aan waxba kasoo bixin oo iska dhaafo insha allah
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telekom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasu iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
premier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa premier bank waa bilow cusub
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreeti
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho qodobada kale ee barnaamijkeena ku jiro ayaanu caawa sii eegi doonaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo shir jiraada qabtay ayaa waxauu ka hadlay howlgalay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay fuliyeen kuwaas ay ka fuliyeen gobolada soomaaliya weeraro ka dhana shabaab oo ay ciidamada dowladda soomaaliya ay qaadeen deegaano oo ay ciidamada la wareegeen iyo xubno shabaab ah oo isoo dhiibay ayuu shirkiisa jaraa'id kaga hadlay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waa kan isaga oo warbaahinta la hadlay
deegaan la yidhaahdaa bacadka saarey oo u dhexeeyo caliyabaal iyo waniile ayaa waxaa laga maanta lagu arkay meydad dheeraad ah oo khawaariijta al-shabaab ka mid a oo ilaa iyo labaatan gaaraayo waxay xoreeyeen deegaano badan waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen istanbuul iyo cusbo buulo xaaji xalimacadey oo u jiro qiyaas ahaan boqol kilomitir magaalada kismaayo row wuxuu isku soo dhiibay deegaan layidha qaraarow qararow oo hoostaga gobolka mudug ayuu isku soo dhiibay dhagaarqabahaas wuxuu ka mid ahay horjoogayaasha gobolka mudug u qaabilsan khawaariijta al-shabaab alxamdu lilaahi wاlhanaau lilaahi wاsalaatu wاssalaamu calaa ashrafi alanbiyaa'i wاlmursaliin سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم waxaan ka warbixinaynaa howlgalladii barakaysnaay ee socda asbuucii lasoo dhaafay waxaa howlgal barakaysan ka dhacay gobolka jubbada hoose waxaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada danab iyo ciidamada maamul goboleedka jubbaland oo isugu jiro daraawiishta jubbaland iyo ciidanka nabad sugidda waxay xoreeyeen deegaano badan waxaa lagu kala magacaabaa deegaanada ay xoreeyeen istanbuul iyo cusbo buulo xaaji xalimacadey oo u jiro qiyaas ahaan boqol kilomitir magaalada kismaayo kagana beegan tuulooyinka la xoreeyey dhanka galbeed waxay ku jiraan gacanta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ciidanka maamul goboleedka jubbaland waxaan ugu baaqaynaa shacabka soomaaliyed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ka shaqaynayo mar walbana ka fikiraya sidai nabadgelyo uga shaqay lahaayeen sidaasoo kale waxaa howlgallo barakaysan ka dhaceen degmada rumlugood ilaa ay xadka isku xariiray galguduud sida maraay suuley hiloolgaab iyo ceelbacad ayadana sifeen barakaysan ayaa ka socoto miinooyin ayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed ka soo saareen mana sina dowladnimo iyo dowlad la-aan argaxiso lagu dhex noolaado waxay dareemayaan shacabka ku nool degmada runugood in la gaarsiiye macaawino waxaana daba joogi doona ilaah idinkiis wax kale oo bada- wax badan oo barakaysan ayaa daba joogi doona shalay haddii khawaarijta idin dhibaatay jireen maanta dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay nabadgelyadiinna caafimaadkiinna iyo waxbarashadiinna iyo wax walba oo nolosha bani'aadanka la xiriiro inay inkala shaqayso sidaasoo kale waxaa sidaasoo kale dhacay degmada ceeldheer deegaanada hoos yimaado ee deg- deegaanka la yidhaha caliyabaal iyo inta u dhexayso deegaan la yidhaahda bacadka saarey oo u dhexeeyo caliyabaal iyo waniile ayaa waxaa laga maanta laga- lagu- laga- lagu arkay meydad dheeraad ah oo khawaarijta al-shabaab ka mid a oo ilaa iyo labaatan gaaraayo halkaas ayaana ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku duugeen waxaan ugu bishaaraynaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed faa'iidada ay ugu jirto dagaalka khawaarijta waxaan leenahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu dhahay sayakhruju fii akhri zamaani qowmun axdaathu lasnaani sufaau laxlaam yaquuluuna min qowli khayri albariya yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiyahum nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay akhru zamaanka waxaa imaan doona qoom dhallinyaro ah oo magac shabaabka wato waa dabaallo aan caqli lahayn oo waxoohay ay soo aadayaan in waalidiintooda iyo walaalahooda dhiiggooda daadiyaan waana kuwo dabaallo ah oo wax caqliga lahayn waxaynu ku qowlayaan qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam afka markay kala qaadaan nabigaa yiri ilaahayaa yiri ayay leeyihiin laakiin wax qalbiga ka jira maaha nabigana calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay dadka noocaas oon iimaanka lahayn yuxsinuuna alqiila wayusii'una alficla hadalka ayay wanaajinayaan dadka waxay u qaadayaan ballanqaad macaan laakiin ficilada guracan ay fulinayaan ayaa ka dareemi kartaa yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiyahum qur'aanka ay akhrinayaan kalxamaha dhaafi maayo fa aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meel allaa meeshaad ku aragtaan ku dila ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka iyo maamul goboleedyada ciidamadooda oo isugu jira daraawiishii nabad sugid waxaan leenahay waxaad ku sugan tihiin xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahay aniga haddaan haliili lahay lain adragtuhum laaqtulannahum qatla caadin wathamuud uu yidhi ayaa ku sugan tihiin waxaad haleesheen dadkii uu nabiga tamaniyey calayhi salaatu wasalaam waxaad haysatiin bishaaraad kaamila waxaad haysatiin kiina dhintan inuu ahlujanno yahay kiina wax dilan ahlujanno u yahay waxaad haysatiin shacab soomaaliyeed oo idin jecel oo idin ducaynaayo waxaad haysatiin inaad isdifaacdaan oo dalkiina difaacataan waa qayb ka mid a iimaanka inaad dalkiina difaacataan oo dadkiina difaacataan oo diintiina difaacataanna waa qayb ka mid a islaamka uu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid man qutila duuna nafsihi fa- maalihi fahuwa shahiid man qutila duuna cirdihi fahuwa shahiid qofkii asagoo difaacanaya nafsadantiisa la dila waa shahiid qofkii asagoo difaacanaya maalkiisa la dila waa shahiid qofkii asagoo difaacanaya cirdigiisa la dila waa shahiid ummadda soomaaliyed waxay isugu jiraan oo dowladda soomaaliya ay hor- horjoogto waxay isugu jiraan dad naftooda difaacanayo oo khawaarijta ka difaacanayo dad maalkooda difaacanayo oo magacyo kala duwan loo bixiyo maalkii oo seke iyo tabarucaad iyo balaayo kale loo bixiyey ayay isugu jiraan dad difaacanayo iyo dad cirdigooda difaacanayo carruurtoodii iyo xaasiskooda difaacanaya ay isugu jiraan marka waxaan idin leenahay nabigan calayhi salaatu wasalaam wiil ayaa u yimid nin ayaa u yimid waxau dhahay rasuulka ilaahayow maalkii haddii la weydiistay iga ka warrama udiid haddaan la dagaalamo ka warran la- hadduu la dagaalamo ka warran la dagaalan haddaan dila ka warran ow fa huwa fi naarin fa huwa fi naar wa ahlu naar haddaad disho hadduu asagii dila ka warran anta shahiidun fi ljannati gur waxaad tahay qof shahiida oo ahlu janno ah hadduu ku dilo marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka deegaanka oo halganka ku jiro haddii aad dishaanna haddaad dishaanna ayaga waa ahlu naar haddii idin dilaanna idinka ahlu jannaatihiin siduu nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dhammaanteen waxaan difaacanaynaa cirdigeenna iyo sharafkeenna iyo dhiiggeenna iyo nafteenna ayaan difaacanaynaa iyo maalkeenna marka waxaan idin leenahay waxaan ku bogaadinaynaa howlgallada barakaysan ee jubbada hoose baaya bakool galgaduud iyo shabeellada dhexa ka socda waa bogaadinaynaa sidaasoo kale ee gobolka mudug meel ka mida waxaa isku soo dhiibay nin layidhaha mawliid buule barrow wuxuu isku soo dhiibay deegaan layidhaha qaraarow ee qararow oo hoostaaga gobolka mudug ayuu isku soo dhiibay dagaalqabahaas wuxuu ka mid ahay horjoogayaasha gobolka mudug u qaabilsan khawaarijta al-shabaab maran habaabinta iyo aruurinta baadda ummadda soomaaliyeed ka aruuriya oo ay u qaabilsanaay marka waxaan leenahay xoogga dalka soomaaliyeed maalmahan cadowgana waa isu soo dhiiboyaa ayagoo ka cararaayo ayagoo ka cararaya xabadda ay ku wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo dareensan baahida iyo dhibaatada ay ku hayaan eh, ku haysato eh, howdka ay ku dhuumaalaysanaan khawaarijta al-shabaab maalmaha waxay isu soo dhiibaan ciidanka xoogga- ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedoo waa guulaysanaysaan waana guulaysateen ilaa idinkiis shacabkiina garbihiina ayuu taagan yahay waxaan idin leenahay marka waa mahadsan
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga
maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaagga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaagga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene taa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega wararka ayaa dhegeysanaysaan waxaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kusoo gabagaboobay shil u dhexeeyey hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo sidoo kale ee dowladda soomaaliya shirkaayey wafdi uu hogaaminaya wasiirka maaliyadda soomaaliya ee biixi imaan cige waxaana shirkaasi gabagabadiisa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii kasoo baxay iyo qodobadii lagu qaadaadhigay muddadii uu soconayay wasiirka maaliyadda soomaaliya oo markaasi warfideenka la hadlay
waxaan runtii rabaa inaan warbixin yaroo kooban aan ka bixiyo howl shaqo oo aan u joognay magaalada nairobi afartii cisho ee ugu dambeeyey waxaa aad iyo aad u muhiima inaan dadka soomaaliyeed la wadaago in hay-adaha kala duwan ee dowladda oo wafti aan hogaaminayay ay ku joogay nairobi kula kulmaynay sanduuqa lacagta adduunka oo qayb ka ah barnaamijka saddex biloodlaha ah ee mar walba laynagu qiimeeyo imtixaanka ku gallo sida aynu runtii ama horumarka aynu ka samaynayno dibihabaynta dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka waxa aan rabaa inaan ku bilaabo dayncafiska kadib qiimaynteenii koowaad waxay dhacday bishii saddexaad ee sanadkan bishii maaraj oo halkan aanu kulan isugu nimi hay-adda lacagta adduunka oo lagu qiimaynayey bartilmaameedyadii iyo yoolalkii la dhigtay ee lagu heshiiyey ee laynaga rabay inaynu ka soo baxno dood iyo falanqayn iyo wadaxaajood kadib bishii saddexaad halkan ka dhacay warbixintii ka soo baxday iyo barnaamijkii ka soo baxay hay-adda lacagta adduunka ama sanduuqa lacagta adduunka guddigiisa u sarreeya ee boodhkoodu waxa ay fadhiisteen bishii shanaad ee hadda aynu soo dhaafnay sagaal iyo labaatankeedii si ay u go-aan uga gaadhaan warbixintii ka soo baxday qiimayntii laynagu sameeyey waxaan aad iyo aad farxad weyn iigu ah inaan idinla wadaago in aynu dhammaan bartilmaameedyadii laynaga rabay ku baasnay sidii la rabayna gaadhnay qaarna kaba badinay meelihii laynaga rabay sida dakhligo kale boodhku markaa si wadar ogolah ayuu ku ansixiyey barnaamijkaas runtii aad iyo aad bay u ahayd wax loogu riyaaqo waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed ee hay-adaha kala duwan ee dowladda ka shaqaynayay ee runtii geliyey tacabka iyo tamarta een, sidii loo gaari lahaa yoolalkaas iyo bartilmaameedyada kaasi waxa weeye waa barnaamijkii saddex biloodlihii hore bishan lixaad een, tobankeedii ayaa halkan shir nooga furmay daba socda kulankaa hore lagu qiimeynayo een, bilihii u dambeeyey laga soo bilaabo bishii saddexaad iyo guud ahaanba sanadka inta lagu jiro hadda halka aan marayna iyadana qiimayntii een, labaad hordhaceedii noqonaysa iyana waxaa runtii muuqata een, kulankan oo ka soo baxday warbixinta waa laydinla wadaagi doonaa bress releaseku ama warmurtiyeedku wuu soo bixi doonaa maalmaha soo socota laakiin waxaa aad iyo aad iyana muhiima inaan idiin een, idinku wargeliyo in dhammaan wixii iyana laynaga rabay aan gaadhnay waxaan rabaa inaan si gaara u dul istaago in meelo badan aynu een, ka badinay bartilmaameedkii laynoo dhigay haddana oo ka mid tahay dakhligu yoolkii iyo higsigii brograamka ama barnaamijka ku jiray inuu ka batay dakhliga dowladdu ay soo xaraysay taasina runtii aad iyo aad ay u dhiirigelisay dadka inala shaqeeya ee ina kaalmeeya ay ugu horayso sanduuqa lacagta adduunka bangiga adduunka iyo deeqbixiyaasha guud ahaanba kobaca aynu s- uu samaynayo dhaq- maxaan ku dhahdaa dakhligeennu runtii arrin aad iyo aad loo bogaadiyey weeye waxaa kaloo iyana runtii aad iyo aad farxad u ah in markii koobaad dakhligeenna guduhu uu dhaafayo dakhliga ka soo xarooda kastamiska muddadii ugu dambaysay intii dowladnimadu aynu la soo aynu dib u soo yagleelnay waxaynu ku tiirsanayn dakhliga inaga soo gala een, furdooyinka airbood- airboodka iyo iyo dekedda dakhliga ka soo xarooda cashuuraha berrigu ama maba jiri jirin beryihii hore intii dambena wuxuu ahaa wax runtii aad u yar marka la barbar dhigo dakhliga kale ee furdooyinka hadda waxay soo- waxaynu gaadhnay markii koowaad inayse soo gaadhaan dhaafaynana runtii in dakhliga in berrigu uu ka badanayo oo runtii sida dalalka inta badan horumaray ama dalalka s- ee dhaqaalahooda kobcay oo dhami ay ay ay ay yihiin ah meelaha laga eegay ka mid tahay in waxaan ku dhahay isku halaynta la isku halayn kara dakhliga maadaama ka- dekeduhu uu yahay had iyo jeeraale waxaan inta badan aynaan xukumin ama xilliga uu uu saameyn ku leeyahay ama duruufaha guud ee ama qaar amni ha noqdaan ama qaar kale ha noqdaane guud ay ku hareeraysan yihiin oo gacanta dowladda ku jirin ay ay had iyo jeeraale saameyn ku yeeshaan laakiin dakhliga guduhu uu yahay wax la durasi karo lagu tashan karo een, laguna xisaabtami karo marka aad iyo aad baan taasna runtii een, een, dadka ka shaqeeya runtii cashuuraha iyo dakhliga iyo guud ahaanba een, maxaan ku dhahdaa reformka ama dib u habaynta dhanka een, dakhliga iyo cashuuraha ee wasaaradda maaliyaddu ay hormuudka ka tahayna runtii aad baan een, agaasimayaasha iyo guud ahaanba shaqaalahana ugu mahad celinayaa Een, waxaa kaloo iyana muhiima barnaamijkan runtii inuu taageero xooggan siinayo sidii aynu reformka kor hore ugu wadi lahayn ama dib u habaynta dhaqaalaha oo sharciyo runtii wax ku ool eh ay een, soo idlaan doonaan ama soo dhammaan doonaan bishan juun ee hadda aynu ku jirno uu shi- ka mid yahay sharciga runtii maalgashiga ee iskaashiga dhanka maxaan ku dhahdaa suuqa xorta ah iyo dowladda waxa loo yaqaano bb-ga iyo sharciga runtii dakhliga gudaha ama income tax biilku Een, isna uu soo dhammaanayo oo uu bishan golaha wasiirada tegi doono haddii rabbi xukumo Een, waxyaalahaasoo dhammi runtii waxay ka tilmaamayaan ama markhaati ka yihiin ka marakacayaan inaynu si joogto ah horumar uga samaynayno dhanka dibudhiska dowladnimada dhanka kobaca dhaqaalaha waxaa kaloo iyana aan rabaa inaan tilmaamo in een, maxaa la yidhaahdaa odoroska dhanka kobaca dhaqaalaha uu isaguna yahay mid togan oo horu socod leh waxaa lagu qiyaasay labadii kun iyo een, saddex iyo labaatankii in koboc dhaqaale oo laba dhibic siddeed boqolkiiba uu korayo dhaqaalaheennu labada kun iyo afar iyo labaatanka waxa aynu koraynaa saddex dhibic toddoba boqolkiiba labada kun iyo shan iyo labaatankana waxaa la odorosayaa in saddex dhibic sagaal boqolkiiba wax ku dhow afar dhibic inuu korayo dhaqaalaheennu oo runtii tilmaamaysa soo kabasho dhaqaale oo aynu samaynayno marka een, rajadu runtii aad iyo aad bay u fiican tahay dowladnimadeennu waa xoogaysanaysaa dalkeennu waa soo kabanayaa dhaqaalaheennu waa soo kobcayaa waxaan dadka soomaaliyeed ee runtii garab taagan mar walba dhismaha dowladnimadana runtii ku bogaadinaya doorkooda waxa aan aad iyo aad sidoo kale een, ugu boorinaya inay laaban laabaan dadaaladaas ay ku garab taagan yihiin dowladda inay cashuurta bixiyaan inay een, hubiyaan in cashuurtoodu ay meel saxa ku dhacday oo gacan aamina ku dhacday oo meelaha loogu talagalay iyo xisaabaadka loogu talagalay ay ku hubsadaan si aynu u wada ilaalinno waxa yar ee aynu ka qaadayno dadka soomaaliyeed ee dowladnimadeeduna ku taagan tahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan rajaynayaa guul iyo gobonnimo
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macaliish yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
waryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha haddool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtee hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeka waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogo guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho iyada la socodsiinaya nabadgelyo